kusimaaga madawiinaga waana gudoomiye ku-xigeenka lamaade golo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo weeheliya ayaan xubno ku tirsan golo wasiirada yeeshii dekaan dhismaga xarunta wasaaradda caafimaadka iyona xarunta howlgalada degdega ee caafimaadka dadkaweyn cabdi cali dogey agaasimaaga wasaaradda caafimaadka iyo sharxaad kubi muddada dareero doona dhismaga iyona xafiisyada la kadhisi doona iyo dhagax dhigni meelaraayso xafiiskaas oo ku koobanaada doonaa meelaraayso tum ilama qol oo kor ah iyo siyeed qol iyo halhool hoose iyo halhool oo bannaanka ah marka taas oo meelaraayso baahida wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda baaxadiyo maadaama iyadan badanta yani daboola doonta insha allah walinoo sabood gareeyahaye ama meelaraayso gacanweynku jeesadahaye yani hay-addan la raw oo garabkay surun oo la raw yani e health iyo blin melina gate iyanoo sabood gareeyahayan iyo hay-ad kale insha allah marka wali rajeeyane meelaraayso saddex bil hadda kudib ah wasaaradda caafimaadka oo xafiis meelaraayso qiimo badan xafiis eedan qurux badan leh inii meel raaisu wasiiradaana iyo madaxdaana iyo meel raais madaweynahana ka dhawaay doonaya jielnaho bilaayara gudoomiyaha gobolka baay cabdifitaax diyaano iyo tilmaamay in walaacigato ku dambeeya dhismaga markii la dhammaayo wasaaradda loonku baahanya in yeeda shaqada tiida iyo sii kordhida insha allah waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay-adaha naga caawiyey in ay wasaaradda hesho xafiisyo ay ku shaqayso aadaan usoo dhoweyneynaa haddaan nahay maamulka gobolka insha allah waxaan wasaaradda ka rajayneynaa howlaha ay hadda hayso siay u haysay in ay sii laba jibaarto ay ummadda u qabanayso marka wasiirka waxaan leenaha wasiir jiido iyo tiimkiisa marka xafiisyo waaweyn ha yeelateen howlihiina inaad meeshii ay joogtay aad ka sii qurxisaan hadduu ilaaha wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cusmaan jiido waliba uusuu ku hadalay ee madalla shiidikowka waanu sahayka uusun kukumahadnaga heeyado wasaaradda kulashagay hirgeliyowkiyonay fulinta mashruucan ee dhismagae salaan kadib farxad weyne ayay noo tahay in maanta aan joogno dhagaxdhigii wasaaradda caafimaadka oo nasiib a u yeelanay ani iyo wasiir ku-xigeenkeygii iyo agaasimaha in maanta wasaaradda xafiis aan u sameyno oo nasiibkaas aan yeelanin agaasimayaashii naga horey ka horreeyey agaasimaha iyo wasiirkii iga horreeyey maanta maadaama nasiibkaas aan yeelanay dadaalkaas ay sameeyeen shaqaalaha wasaaradda dhan oo agaasimaha hogaaminayay ayaa nagu suurta gashay in maanta xafiiska wasaaradda aan dhagax dhigno saaxiibada hay-adaha naga taageereen oo ugu horeyso primary gate iyo e healthiga iyagana aaday umaadsan yihiin wasiirada saaxiibadeeda oo shaqo badan iyadoo maanta shaqo taalo oo shirar badan socdo maamulka gobolada iyo degmooyinka dhan joogaan oo naga ogolaaday inay naga soo qayb galaan dhagaxdhigan iyagana waa mahadsan yihiin guddoomisada iyadoo mashquul ah iyadan ay noo imaato iyadan ay ku mahadsan tahay marka waxaan rajeynaynaa insha allah in wasaaradda caafimaadka xafiis yeelan doonto xafiiskan keliimaane waxaa noo qorshaysan in koonfur galbeed xarumaha aruumooyada ka shaqeynaya in xafiis aan u dhisno sida bakool iyo lower shabeelle in iskuduwayaasha oo gobolada xafiis aan u sameyno marka inta kasoo qayb gashay aaday u mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya marwe shamse maxamed yarow yaa sheegday in reedan dhisowka xarumo hayado dowladda yeeda tusaale muuqada ngata guulo lakudeeri dowlad dhiska iyo ne adeega daadejinta ee ku tillaabsatay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
dhagaxdhigga wasaaradda caafimaadka aad ayaan ugu faraxsannahay maanta oo ay taariikhda tahay siddeed iyo tobankii bishii shanaad farxad weyn ayay ii tahay waxaan ognahay wasaaradda caafimaadka inay howlo adag u hayso inay yeelato xurun uqaas ah oo ummadda loogu adeegayana aadaan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo in muddo ah ka soo shaqeeyey sidii ay xurun qaas ah u heli lahayd wasaaradda oona lagu guulaystay maantana dhagaxdhigeeda aan u taagannahay waxaan kaloo u mahad celinayaa hay-adihii taabagelinayay barnaamijkan marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsyaha badan lagu soo gebagabayn doono dhismahan cusub haddana insha allah aan isugu imaan doono xarig jarkeeda ilaahay hadduu yidhaahdo